Bulshada Soomaaliyeed ayaa ah bulsho ay inta badan noloshoodu ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha nool iyo tacbashada beeraha, taa oo ah il dhaqaale oo muhiim u ah dalka. Beeraleyda waddanka ayaana tan iyo burburkii dalka si iskooda uga qayb qaadanayay wax soo saarka dalka, mana jirin cid ka taageerta tacbashada beeraha, waxaana soo wajahaya caqabado kala duwan oo ka dhashay isbeddelka cimilada, kuwaas oo ay ka mid yihiin fatahaado iyo daadadka soo noqnoqda, taas oo saameyn xun ku reebta beeraleyda. Qaar ka mid ah beeraleyda deegaanka Buul-Guduud ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka warbixiyay sida ay noloshoodu ugu tiirsan tahay iyo caqabadaha ay kala kulmaan tacbashada beeraha.
Ka shaqeysta xagga beeraleyda ah oo ka xamaasho oo noloshiisa ka soo dhacsado maadaama oo hadda hadda oo xaquuqul beeraha hadda annaga oo aan ka tabcano noloshaana annaga aan ka soo saarno oo qaybta dhalinyarada ah inaan waxaan rabnaa garab nalagu siiyo saas ay sii tahay wixii noogu yeelay biyo baa naga gooyey waxaan rabnaa in nala taakuleeyo maqasha allah aad iyo aad waan ka soo saaranaa laakiinse waxaa noogu tabardari baa na hayso qarash ma haysano waa dad iska liciif ah laakiinse xoogii waan haynaa laakiinse qarash ma hayso ku nool waxaa waye dhammaantood horta dad beeraaley ah waad ujeedaan dhulka ay tabcahayaan habeenii maalin mid inay ku mudanaan dalag roobaad ha noqdo mid matoorad ha noqdo mid kaloo dhaaya ha noqdaan meelay biyo ka baxeen aad iyo aad bay ugu wanaagsan yihiin wax soo saarka eh, reer guurgudu dhalinyarada aad iyo aad beer ayaan leeyahay waa kan aad ujeedaan waxa ka baxay dalaga inay ku mudanaan kabsarta yaanyada ansalaatada dhulkan taaganahay ayaan leeyahay aniga waxu dhalatay muddo aanan dhaweyn dadkii aniga ee dhale ayaa nagu soo koriyey waan waan ka dhaxalnay inaan anaga ilaahay ku mudanaan tabcan anaga aan ku jirno annagana alxamdulilah ilaahay wuxuu na waafajiye in annagana aan dhulka wax ka soo saarna kheyraad maadaama uu yahay dhulkayna hooyo oo aad u fiican yahay marnada waxbaa nooga baxa waxna noogama baxa marna ilaahay kuma darada garab baan u waaynaa marna ilaahay kuma darada garab baana lagu siiyaa waxaa noola keenaa abuur sida ilaahay kuma daraya ambooyinka waxyaala yaryar oo ilaahay ku